tani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha maarsana waa sideed iyo labaatan sanadka laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah urur gargaara dadka aan lixaadkoodu dhammayn oo boosaaso ku guddoonsiiyey baaskiillo ay adeegsadaan
baalka gacanta lagu kaxayn karo qofkana asagoo kaxaysan karo meeshu rabana ku aadi karo baaskiiladan ama gaaricunyeemadan waxaa soo dhiibay dalada naafada puntland ee xarunta garoowa degan
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan howlaha horumarinta dhallinyarada ee hay-adda u n p p ee gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkiisa ay tahay mudnaanta koowaad iyada oo ukrain iyo ruushka ay u socdaan wareeg cusub oo wadahadalla nabadeeda waxaan raadinaynaa nabad runtii dib u dhac la'aan ah zelenski ayaa hadalkaasi ku sheegay si muuqaal ah gelinkii dambe ee axaddii shalay waxaa jirta fursad iyo baahi loo qabo kulan foolkafool ah oo ka dhacaya dalka turkiga tani ma xuma aan aragno natiijada ayuu yidhi zelenski wakaaladda wararka ee routers oo soo xiganaysa kaaliyaha zelenski ayaa sheegay in dowladda in turkigu uu ka mid yahay dalalka damaanad qaadka u noqon kara ukrain arrimaha ammaanka turkiga ayaa waxaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadahadaladii ugu dambeeyey madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa axaddii khadka teleefonka kula hadlay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyadoo xafiiska erdoganna uu sheegay inuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xabad joojin iyo gargaar bini aadminimo oo dheeraad ah oo ka dhaca gobolka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujiyey go-aankii ay madaxda daalibaan ee dalka afghanistan ugu diideen gabdhaha inay helaan waxbarashada dugsiga sare waxaanay ugu baaqeen kooxda in ay dib u furaan iskuullada ay dhigtaan gabdhaha ardayda ah iyada oo aan dib loo dhigin xubnaha golaha ammaanka waxay dib u xaqiijiyeen xaqa ay u leeyihiin dadka afghanistan oo dhan inay waxbarasho helaan oo ay ku jiraan gabdhaha ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qaramada midoobey axaddii toddobaadkii hore ayay daalibaanka dib ugu laabteen waxay uga laabteen ku dhawaaqista in dugsiyada sare loo furo gabdhaha iyagoo sheegay in ay xirnaan doonaan ilaa laga diyaariyo qorshe waafaqsan shareecada islaamka oo dib loogu furayo gabdhaha maraykanka ayaa si lama filaana waxa u baajiyey kulamadii uu daalibaan kula yeelan lahaa magaalada dooxa ee dalka qatar kaas oo lagu waday in looga hadlo arrimaha dhaqaalaha ee muhiimka ah go-aankaasi dartii siday saraakiisha maraykanku sheegeen maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan tabintayada barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanaad dhegaysanaysaan urur dhallinyaro oo la yidhaahdo maskiin kaab ayaa baaskiilada ay ku socdaan dadka naafada ah waxa u qaybiyey ilaa iyo labaatan baaskiil ururka maskiin kaab ayaa deeqdani waxa uu ka soo dhiibay magaalada garoowe iyadoo la gaarsiiyey dadka u baahan ee lixaadkooda uu kala dhantaalan yahay waryaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay faysal yuusuf cartan oo ah gudoomiyaha ururka maskiin kaab ee magaalada boosaaso
bismillahi raxmaan raxiim aad baa mahadsan tahay maanta waxaanu qaybinay labaatan gaari curyaan oo ah gawaaridan curyaamaday ku socdaan oo nooc weliba qofku uu wadan karo horay baaskiilkii oo kale ku leh badeeladii ku leh baalki gacanta lagu kaxayn karo qofkiina asagoo kaxaysan karo meesha rabona ku aadi karo baaskiiladan ama gaari curyaamadan waxaa soo dhiibay dalada naafada puntland ee xarunta garoowa degan halkan hadda aan ku qaybana waa magaalada boosaaso dugsiga curyaamada ama dugsiga naafada ee ku dhex yaala dugsiga xaaji mire ee runtii baahi weyn bay u qabeen farxad baa ka muuqatay markaan u qaybinaynay intooda badan maba lahayn gaari curyaameed hore maxaa yeelay waxay u ahayd farxad mar haddii ay maanta ka maarmeen inay owal waa gurguuran jireen oo suuqay ku gurguuran jireen qaar gaari bay isticmaali jireen dhaweeye waxa layidhaha baawur bay soo raaci jireen culeys badan baa keystay xagga socodka shalay farxad bay u ahayd maalin farxadeed mar haba hadday heleen gaari ay ku socdaan iyagoo weliba aan cidna ku wadayn oo aysan u baahanin ciidan kale ama qof kale ku wada marka arrinkaa arrin aad iyo aad ay usoo dhoweeyeen buu ahaa maxaa xilligan kusoo beegay marka inaad dhallinyaradan curyaamiinta ah baahiyaha gaarka qabana aad gaadiid ku caawisaan si ay muxuu ahaye hadafkooda iyo shaqooyinkooda ay ugu qabsadaan xilligan waa xilli xagaaga baa soo socdo boosaaso ognahay xilligan hadda aan joogno waa xilli xagaabaa soo socdo qaar baa gacmaha ku gurguran jiray oo xilliga xagaaga dhib ku tahay socodka kuleelka badan dartiis magaalada boosaaso codsiyo badan aan dirnay awgeeda ayaa noo sahashay in xilligan ilaahay kusoo beego aad baynu ugu farxeen iyagoo owalba magaalo kulal jooga owalna gurguuran jiray oo lugahooda gacmahooda ku socon jiray afartaba ku socon jiray ay helaan maanta gaari dhammaystiran oo ay ku soconayaan idna cidna aana ku wadeynin marka arrintaas saas la adligeen laftigii farxad bayna gelisay waana arrinka aan leenahay waa ajir bayna tahay waxaan u halkan ugu duceynayaa dhammaan intii bixisay iyo intii isku soo dabriday inuu ilahay kheyr siiyo bedel kheyr qaban u geliyo iyaga dareenkoodu sidee ahaa markaad gaadiidkan aad u qaybinayseen dadkan bahiyaha gaarka qaba runtii qaar baa ooyin darteed ooyinku ooyey manaa farxad darteed u ooyey maxaa yeele kuwaan weligoodba gaari ku socon oo see u dhasheen iska lugeynayay oo maaragtay afartaba ku soconayay marka dareenkooda aad buu maaragtay u kacsanaa oo farxad badan bay dareemayeen sababto waxaan arkaynay qaar aan weligoodba gaari ku socon inay ku jireen marka la-aadigeed farxad badan qaar baa farxad darteed loo oyey macnaha gaariga ay heleen uga weynaatay inay jannadiiba galeen qaar usaydi marka saa la-aadigeed farxad badan bay u ahayd inay gaawaradan maanta soo gaadho hadda muxuu ka bedeli karaa balis oran karaa marka dhibaatada horey ugu qabeen socodkan iyo inaysan haysan gaadiid waxay ka bedeli kadhaa number one waaga hore lug bay soo jabsan jireen gaari bay raaci jireen hadda laakiin gurigooda inta badan dadkan waxay degan yihin meelaha qaxootiyada meelaha kaamka ay degan yihin sida buuraho kale magaalada ka baxsan waaga hore lug bay ku imaan jiray iyagoo gurguranaya haddase waxay ka bedelaysaa inay gaarigooda soo kaxaystaan oo magaalada ku yimaadaan iyagoo aan shidaan la ku bixin oo dee macnaha qarashan aan ku bixin owal dhaweeyey raaci jirin qarash kale aan ku bixi jiray marka arrintan wax badan bay noloshooda ka bedelaysaa meeshay rabaan xilligay rabaan bayna soconayaan oo waxba dhibaato uma arkaan waa ay badan yihiin dadkan baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada boosaaso gaar ahaan dhallinyarada aan lixaadkooda dhammaystirnayn marka sidee dadkii kale ee dhallinyarada ahaa arrintan iyagana loogu qareemi karaa waa sax way badan yihiin hadda waxaa jira liis aan hayno oo ah ciyaalka naafadaa jira cilyaal yaryaroo iyagana curyaamaa jira oo u baahan gawaari kuwan ka yaryar gawaarada gawaari kuwan ka yar u baahan oo gaari curyaameed haddii loo heli karo aan rabno inaan u codsano bulsho weynta adduunka joogta iyo cid walbo maarata arrimahan ka shaqaysa marka way badan yihiin inta hadda aanu na soo gaadho in ka badan baa u baahannaha shalay xataa dad badan ayaan meesha ka tegay oo iyagoo aan gaari helin maxaa yeelay nambarka naloo keenay iyo dadka baahida qaba gawaarada u baahan waa kala badan yihiin weli faanolafare kama qodno wey wax dumar ah ee dhallinyarada u qaybiseen ma ku jireen haa waxaa ku jiray dumarkii loo qaybiyey waxaa ku jiray laba dumaraa ku jiray oo curyaamada ka mid ahaa labadaba waagi hore ma aysan lahayn waa gurguuran jireen oo gurgurad bay magaalada ku mari jireen oo caan bikiin magaalada boosaaso saa laadigeed maanta aad bay farxad u gelisay in labadoodiiba ay heleen laba gaari curyaameed oo meel walbana ku tegayaan marka horena gurguranayeen xilliga hadda la joogan xilli kuleel noqonaysa boosaaso ee awal markii kuleelaha gaadho aysan socon karinba si inta inay gaari karaystaan mooye aysan meelba u dhaqaaqi karin taana maanta farxad bay u tahay inay gaari helaan aan shidaalna ku bixin ugu dambayntii waxaa rabaa inaan ku weydiiyo maxaad u kala badiseen gabdhaha iyo wiilasha waxaa inta badan la arkaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka lixaadkoodan dhamaystirnayn dumar marka doorkii dumarka inaad laba kasoo qaadataan tirada wiilasha badisaanna maxay kula tahay
diiwaangelinta ama aruurinta xogtooda waxaan ku jirnay muddo toban casho ah xaqiiqadiina waxaan helnay gawaaridan hadda dadka qaadan kara shuruudaha ku xirnaa gabdho curyaamo way jiraan gabdho waxaa jira curyaamo lah gacmaha aanan aan maaragtay ka xoog ku lahayn marka shuruudaha lagu qaadana waxaa ka mid ah qofka qaadanayo inuu gacmihiisu xoog leeyahay uu intuu gacmaha wadi karo wax kan waa wax la walwadayo baaskiil camal ah uu gacmaha ka xoogan yahay marka gabdho badanoo waxaa jira shuruudihii buuxin waayey labadan gabar baa shuruudihii buuxiyo gacmahooda xoog yeeshay wana wadi kareen baaskiilka sababto imtixaan baa laga qaadayay intaan qofka wax la siin waxaan kale rajaynaynaa kuwo kaloo badan ayaan rajaynaynaa kuwo kaloo casriyo batari ku shaqaynaya baan rajaynaynaa insha allah waa isdaba joogaan insha allah deeqda isdaba joogtaa
kaasi waxa uu ahaa faysal yuusuf cartan oo ah gudoomiyaha ururka maskiin kaab ee magaalada boosaaso oo shalay gawaarida ay ku socdaan dadka lixaadkooda uu kala dhantaalan yahay u qaybiyey dad ku dhaqan magaalada boosaaso waxa uu magaaladaasi ugu warramayay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waa dhinacii heesaha dadku ayaa ma tirsado aniga iyo araggaaga ii tahay allahu naxariistay codka xalimo khaliif magool ayaad maqlayseen welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna jabuuti hay-adda u n d p ayaa waxa ay ka wadaa gudaha dalka jabuuti mashaariiciyo kala duwan oo lagu horumarinayo dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xaawo ismaaciil cali oo ah wakiilka u n d b ee gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti ayaa arrimahaasi waxa ay uga sheekaysay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaat magacayga waa xaawe ismaaciil cali dhalinyarada oo keliya hay-adda mau joogo waxaan u joogaa oo kale qaybo badan guud ahaan hay-adda ayaan representa u yahay calisabiix gobolka cali sabiix waxaan la shaqeeyaa marka u horeeyo dhalinyarada waayo dhalinyar badanoo waxaa jira iska fadhida xaafidahooga oo bilaa shaqaa hay-addu waxay usoo bandhigtay program oo formasion training oo tababar baa la siiyaa dhalinyarta waa noo yimaadin dhalinyarta waxaan leenahay biiro ku yaalo oo maamul goboleedka calisabiix waxaana la shaqeeyo maamul goboleedka mudane cumar axmed wacays oo barisidonka iyo waxaana la shaqeeya barafeega gobolka cali sabiix muuse aadan miigani oonu mahadnaqaya labadoodaba beerogeyga wuxuu ku yaalaa maamul goboleedka halkaas igu yimaadeen dhalinyartu halkaasa xafiiskeygan kusii jilaa dhalinyar wixii doonaya training marka tababar tababarka oo formaation programka nimankaan iminka wanadan kaaga sheekey waxaa la yidhaha no go grow saddex qaybood ayuu ka kooban yahay no go now waa waxbaro go waa hore u soco garownow waa weynaanaya saddexdaa qayboodwaa hore u soco waxbaro oo kor ha saddexdaa qaybood buu ka kooban yahay brograamka iminkaan ku jiro haddaan ka hadlo waayo kuwo badan horena waan soo sameeyey kan laakiin waa waa international program qaybta horeeya laba cisho ayuu dhigtaa qofka doonayo marka cali sabiix baan ugu dhignaa labada cisho markuu dhammeeyo kadib waxaa la sameeya waa la shandheeyaa waxaa la siiyaa su-aalo badan uu ka jawaabaa formaatoonka qaar ahaan waxay ku saabsan tahay siduu ganacsi u abuuri lahaa fikir buu kuula imanaya qofka fikirkaabaan eegnaa waan shaandhaynaa inuu fiican yahay fikirkaabaan kala shaqaynaa marka qofka dhallinyaradaabaa idiin imanaya ganacsi hadduu qorshe ganacsi wato wuu idiin sheegi kiisi baad la caawinaysiin wixii ka khaldan baa u saxaysiin wixii ka dhiman baa ugu daraysiin qaab noocaas haa waa la shaqaynaa kadib labadaa cisho markuu fikirkiisii fikirkiisiibuu horta eegaya inuu fiican yahay muu hagaajin karaya ma waxbaa ka maqan waan kala talinaynaa labadaa cisho uu dhiganayaa labada cisho markuu dhammeeyo wuxuu u gudba waxaa jira la shaandheeya dadka waxaa haddana u gudbaan iminka waxaan sameynay saddex qaybood baan soo sameynay qaybtii u horeeyey meelaha sagaashan qof qaybtiiba soddon qof ay ka kooban tahay qaybta labaad ay u gudbaan qaybta labaad iyagoo lasii kala shaandheeyey konton qof baa u gudubta qaybta labaad kontonkii qof waxaa loo dhigaa aidiyagoogii oo ay kasoo fiirsadeen markii hore fikradahoogii ayaa lala dhisaa business plan waxaa layidhahaa lala sameeyaa lix cishay dhigtaan formationka markay business blogii dhammeeyaan waxaa jiro expera baa jiro oo khabiiro maraykanaa jiro oo caddaana noo yimaado khabiiradaasaa la eego qaybtii saddexaad ayaan imika ahaan u gudbaynaa qaybtii labaad waan dhammaynay qaybtii saddexaad insha allah ayaan dhowaan u gudbi doonaa qaybtaas saddexaad ayaa la kala shaandhaynayaa mashruucyada ugu fiicfiican oo gobolka waxaa la yidhaha brograamka waxaa la yidhaha social business weeyaan baahida jirta gobolka cali sabiix inuu ka jawaabo weeyaan aydiyaga uu qofku fikirka uu qofku wato marka marka horeba qofku kama bixi karo hay-adda qorshaha u yaala marka hay-addu marka tirada maanta waxaan caawinana dhalinyarada ganacsiga doonaysa fikradaha wata qofku meel kale ma tegi karo waa inuu brograamka ku dhex jiraa brograamkan uu iska jiraa waxaa la social business soo saar waxaa la yidhi social businesskan bulshadiina wixii jira mashaakil sidaa u eego xal la yimaada ayadii fikir la yimaada xallinayo bulshadiina problemka ka jira marka haa dhinaca oo maxaa qofku fikirkii ganacsina wuu noqonaya qofkii uu ku shaqaysan karaa baahidii ka jirtay maxaa bulshadiina uu ka jawaabaya social businesska programka waa sidaa insha alla dhowaan waxaan bilaabi doonaa qaybta oo saddexaad hadduu ilaa halkaasaa kaga bixi dhalinyartii waxaan kaloo intaa ka bixin marka haddii aan fikir fiican keeno oo idinkuna markaad ii taladiina siisaan iyo taladeeda aan isku daro wax fiican soo baxaan qofkaas ma yahay qof la maalgelinayo hayaddu maxay u qabanaysaa ha waxaana la shaqeeyo bayer defonga oo qolada la idhaaho afka faransiiska oo maraykan u s aidkii ayaana la shaqeeyo waa hayadahan dadka caawiya haa hay-ada dadka caawiyo way bis- een, maxaa dhahaa way een, way maalgelinayaan een, maxaa dhahay ayadi- fikirada ugu fiicfiican een, qaybta saddexaad insha alla waa laga soo xulayaa iminka waxaa lagu jiraa waa la eegayaa business plan marka qaybta saddexaad ba ah qaybtii wax qofka lagu maalgelin lahaa markii laisku shiilo fikradii haa shil- fir- fikiradii oo dhan marka laisku keeno qaybta saddexaad ayaa laga soo saaraya hadda fikiradii ugu ha- oo fiicnaa ee ka jawaabaya baahidii jirtay markaasaa insha alla dee aan eh, la maalgelin doonaa
waxa kalaad qabato haddana waxaa kaloo qabta waxaa kamid a waxaan la shaqeeyaa beeraleydii ee soo saarayay xawaashkii iyo qudraddii een, maxayd gobolka calisabix markaa dadka hay-addu brogram bay iyagana u haysaa een, eh, bishii oo labiyo tobnaad ee sanadkii eh, labada kun iyo koob iyo labaatankii waxaan siinay qalabkii beeraha ayay siisay hay-addu oo ay u qaybisay ha noqoto eh, iniintii la beerayey iyo eh, maxaa la dhaha wixii dhulka lagu qodayo oo dhan iyo kaariyoonihii wixii oo dhan way wada siisay maasha allah de wax badan bay soo saareen
xaawo ismaaciil cali oo ah wakiilka hay-adda u n d b ee gobolka cali sabiix ee dalka jabuuti waxaay jabuuti ugu waramaysay waryaha v o e da sagal siciid faarax halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o e haatanna waa xubintii aanu idinku maqashiin jirnay wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna xulka qaranka kubadda cagta ee dalka kanada ayaa u soo baxay xalay koobka adduunka markoodii labaad ee taariikhda kadib markii afar gool iyo eber ay ku garaaceen xulka jameyka oo ay kaga hortageen kulamada israabreebka koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka qatar xulka kanada ayaana afartaasi gool waxay u suuragelisay in markoodii labaad ay u soo baxaan koobka adduunka markii ugu horeysay ee kanada ay ciyaarto koobka adduunka ayaa waxay ahayd sanadkii kii markaas oo koobka lagu qabtay dalka mexico xulka kanada ayaana ku haray heerka guruubyada kanada ayaa fursad u haysata sanadkan ka inay markoodii ugu horeysay ka gudbaan heerka guruubyada ee tartanka ugu weyne kubadda cagta adduunka xulka kanada ayaa hogaaminaya ciyaaraha loogu tartamayo israbreebka koobka adduunka ee wadamada bartamaha ameerika saddex iyo toban kulan oo ay ciyaareen sideed ka mida ayay badiyeen hal kulan ayaa laga badiyey halka afar kulan ay barbaro galeen waxaana ay urursadeen sideed iyo labaatan dhibic maraykanka oo kaalinta labaad ku jirana waxa ay shan iyo hal ku garaaceen xulka banama iyadoo ciyaaryahan balusig uu saddex leey u dhaliyo xulkiisa halka ariola iyo ferera ay labada gool ee kale kala dhaliyeen goolka keliya ee xulka banamana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda gadoye dhinaca south americana xulka brazil ayaa horkacaya wadamada u tartamaya israbreebka koobka adduunka iyagoo xilli horeba xaqiijiyey inay u soo baxeen tartanka brazil oo kulankeedii u dambeeyey la ciyaartay xulka jili ayaana kulankooda u dambeeya waxa ay la ciyaari doonaan xulka bolivia oo goor horeba la xaqiijiyey in tartanka ay isaga hareen waxaa kusoo xiga xulalka argentiin ecuador iyo urugway laakiin wuxuu xaalka ku xun yahay xulka jili oo la ciyaari doonta habeen dambe xulka urugway xitaa haddii ay jili badiyaan waxay u baahnaan doonaan natiijo kale oo mucjiso ah taas oo ah in laga badiyo xulalka peru iyo colombiya haddii ay taa dhici weysana xulka jili waxa ay mar kale sii aadi doonaan ciyaaraha bugbaxa ama balay ofka loo yaqaano si ay uga mid noqdaan wadamada south america uga qaybgalaya koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka qatar dhinaca horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykankana kulamo ka tirsan wareegiisa iswada aragga oo heer gabagaba ah ku dhow ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda wasardis ay guuldarro dhabarka u saarisay kooxda warriors oo sanadkan ku jirta dib usoo kabasho weyn warriors oo labadii sano ee lasoo dhaafay awoodi weysay inay u soo baxaan ciyaaraha balay ofka loo yaqaano ee bugbaxa ayaa kaalinta saddexaad kaga jirta hogaanka kooxaha u tartamaya tartanka horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka kuwooda ka dhisan gobolada galbeedka woriris ayaa dib usoo kabashadan samaysay tan iyo intii garoomada uu dib ugu soo laabtay ciyaaryahankooda clay thomson islamarkaana ay isbedel dhanka ciyaartoyda ah sameeyeen iyagoo kusoo biiriya kooxdooda ciyaartoy da-yar oo firfircoon kooxda saltikis waxa ay ka badiyeen kooxda timber wolfis bistonis waxa ay garaaceen kooxda nikis kooxda balishanisna waxa ay garaacday kooxda kale ee l elekris halka mavrikis ay guuldaro dhabarka u saariyeen kooxda kale ee jas wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinayay wararkii dhinaca cayaaraha haatanna mar kale ayaan dib idinku celinaynaa heesihii aan barnaamijka idinku haynay
anagon aroos inagon aroos inoo niil gala ama uu galaa
halkaasi fanaanada maryan mursal ciise ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo